asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo maanta si rasmiya uula wareegay xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maamulka degmada baraawe oo faahfaahin ka bixiyey xiisad colaadeed oo ka taagan magaaladaasi faahfaahinno ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay dagaal maanta ka dhacay degmada burhakaba taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku dhawaaqay in dib u bilaabo doono howlgalka militari ee ka dhan al-shabaab iyo dalalka carabta oo ka mamnuucay maraykanka in uu isticmaalo hawadooda una isticmaalo duulaan ka dhan ah iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen sabtiyaha xad ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad ee abriil laba kun afar iyo labaatan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka iyaga habeen caawa ku dhegeysan doontaan anigoo cabdulqaadir cismaan indhoe ayaa idiin waramayo u diyaar garoobah warkii oo dhammaystiran wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta si rasmia ula wareegay xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya siduu ku waramayo waryahayaga cabdisalaam juula shaakir
munaasabaddu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho axmed macalin fiqi oo dhowaan la magacaabay ayaa waxaa xilka ku wareejiyey siihayaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya cali balcad markii xilka ula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda axmed macalin fiqi ayuu kelmada halkaasi ka jeediyey isagoona kulamo kala duwan la qaatay madax qeybeedyada howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda wasiiru duulaha wasaaraddaas cali balcad ayaa goobta ka hadlay ugu horeen
marka waxaan aaminsanahay saaxiibkay axmed macalin fiqi oo aan ku cusbeen wasaaradda horena u soo arkay isagoo safiir ah jaalanjiga iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan diblomaasiyiinta dibadda joogta iyo kuwa gudaha joogaba wasaaraddan waxay kaga duwantahay wasaaradaha kale ma jirto hay-ad kaalmayso ma jirto mashaariic ay maamulaan waxa ay ku shaqeeyaan waa miisaaniyadda dowladda waan ognahay tabarta ay leedahay marka waxa halkan loo joogo waa wadanyad iyo difaaca dalka marka shaqaalaha halkan jooga ma aha dad dhaqaalo u xeshay ma aha laakiin waa dad u xeshay sharafta iyo mataqaana sumcadda ay leedahay diblomaasiyiinta wasiirka cusub yimidna waa nin xoogaal u ah qof waxaan ku cusub maaha waxaan rajaynaynaa dadaalkiisa inuu meesha uu imaal ka fog uu sii gaarsiin doono annagoo og mataqaanaa axmed macalin fiq inaanu ahayn qof ku cusub bulshada ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa dhankiisa galmad ka jeediyay goobta isagoona u mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya e ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre oo u egmaday inay shaqadan uu qabto rajaynaynaa ilaahay ciidankiis in ilaahay nagu ceeb asturi doono annagoo kaashanayna khubarada halkan fadhida iyo diblomaasiyiinta safaaradaha noo jira iyo dowladdeennaba kuna soconayna maalin kadib markii la magacaabay madaxweynaha ayaan is aragnay runtii waxaan uga mahad celinayaa inuu tilmaamo iyo hagid badan uu baxshay vishankiisa iyo aragtidiisa ku aadan arrimaha dibadda sidaa si lamida ra-iisul wasaaraha intaan la magacaabin ka hor waan wada fadhiisannay isaguna si la mid ah vishan xooggan iyo aragti isku mid ah iyo isagiitan madaxweynuhu ayuu maaragtay ka dhawaajiyey waxaan rajaynaynaa annagoo dhammi inaan u wada guntanno aragtidaasoo dhammaanteed ku qotanta maslaxadda dalka iyo difaaciisa wadajirkiisa midnimadiisa iyo salaamata araadiih dhammaanteen marka askartaasaan
wadanahaaad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juula shaakir dhinaca kaleetana faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxayo dagaal dhaliyey khasaaro kala duwan oo isugu jiro dhimashaha dhaawac uu ka dhacay degmada burhakaba ee gobolka baay warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal beeleed geystay khasaaro isugu jira dhimashaha dhaawac oo gelinkii hore ee maanta ka dhacay degmada buurakabe ee gobolka baay dagaalkan ayaa ahaa mid u dhexeeyey laba maleeshiya beelood oo wadadega degmadaasi kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay xisad u dhexeysay ka taagneyd gudaha degmada burhakaba inta la xaqiijiyay dagaalbeeleedkan maanta ka dhacay degmada burhakaba waxaa ku geeriyooday laba ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay halka tiro kaloo intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaaladdu ay tahay haatan mid asan islamarkaasina ah odayaal iyo waxgarad kasoo jeedo beelaha dagaalamo ay wadaan dadaalo lagu xalinayo dagaal beeleedka ka dhacay degmada buurhakabe ee gobolka baay ee maamul goboleedka koonfur galbeed dagaalka maanta dhacay ayaa kusoo beegmaya iyada oo shalay dagaal beeleedyo kale ay ka dhaceen degmooyinka baraawe iyo qoryooley oo iyaguna hoostaga gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed majiro waxadal oo kasoo baxay dhanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku aadan dagaal beeleedyada labadii maalmood ee lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday magaalooyinka ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kaleetana taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dib u bilaabanayo howlgallada ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga abuukar dayax
taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka barbar dagaalanta al-shabaab in ay isu soo dhiibaan dowladda si ay u helaan daryeelka ay mudan yihiin ibraahim sheekh muxidiin taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu sheegay in muhiim ay tahay inay kusoo biiraan dowladda federaalk ee soomaaliya dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa al-shabaab waxa uu sheegay inay leeyihiin mustaqbal islamarkaana ay wax ku leeyihiin dadka iyo dowladda iyo dalka muhiimna ay tahay in ay kusoo biiraan dowladda federaalka si ay u helaan daryeel waxbarasho iyo xanaaneynta ay mudan yihiin waxaa dib u bilowday sidaad ogtihiin xilliyadii kumeelgaarka ayaa marxaladii kale ay noo bilaabatay marxaladaaso marba meel bay soo joogtay waxaan ka soo gaabinaynaa maanta meesha aan joogno waxaan rabnaa runtii xaqiiqdu waxay tahay nimankan khawaarijta ah ee runtii dagaalku markaad cadow dibad la dirirayso iyo marka aad gudahaaga ku dagaalamayso way kala dhib badan tahay marka xaqiiqdu waxay tahay maanta waxaa ilaahay mahadiisa inaan gaarnay in cunaqabataynta hubka dalka laga qaado inaan dhismihii ciidanka wadno inaan mataqaanaa dalki inta badan maanta laga xoreeye meesha ay joogaanna maanta aad arkayso inay tahay uun jub iyo caruur yaryar oo ay sida hadda uu sheegay daahir aadan cilmi ay mid ay soo khasbaan iyo mid ay been u sheegaan ay tahay nimanka dhallinyarada ee dagaalkaas ku jira maanta intii hore annagu waa ka awood badannahay waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalkaas ka haraan marka inaysan caruurta yaryar aysan dabka ku shubin caruurta yaryarna waxaan ugu baaqaynaa iyo cid alla ciddii ku leh inay mataqaanaa ka soo haraan oo ay dagaalka ka baxaan waxaan awooddeennu maanta halka ay joogto iyo halkaan u soconno ma aha mid ay noo noo babadhigi karaan waxaan leenaha marka dadka maanta weli kusii dambeeya ama nimanka khawaarijta weli lasii jooga waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan waana xaqiiqdu waxay tahayn nimanka la yidhaahdo shabaab dalkan wuu ka dhammaan doonaa marka dembi aadan adigu gelin qoortaa saaran iskaga baxaan leenahay waxaan leenahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta ku jira goobaha iyo dadka deegaanka ee iyaguna dagaalka ku jira waxaan leenahay guuleysta xaqiiqdu waxay tahay dagaalka runta waxaa saldhig u ah ciidamada ama mataqaanaa macawisleyda lagu magacaabo ayaa saldhig u ah waxaan ognahay meel kasta oo ay ka kacaan xaqiiqdi inayna sii joogi karin shabaab annagii oo inta hore ka awood badan iyo dadkii deegaanka oo askaashadana waxaan rajaynaynaa goor aan dheerayn inaan guul gaarno waxaan leenahay mar kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alfileyda iyo dableyda waxaan maanta usoo jeedinayaa hambalyada
codkaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka militariga soomaaliya waxa uu dambeeyey warkii wariyahayaga abuukar dayax dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino akhbaaraadka soomaalida ka baxsan dalalka carabta ayaa ka mamnuucay maraykanka inuu isticmaalo hawadooda una isticmaalo duulaan ka dhan ah iiraan dalalka qatar iyo kuweyd ayaa soo saaray awaamiir ku wajahan maraykanka kuwaasi oo sheegaya in diyaaradaha maraykanka ee dagaalka aanaan loo ogolayn inay u isticmaalaan saldhigyada hawada ee dalalka carabta si ay duqiimo uga geystaan iiraan kaliya ma ahan in diyaaradaha dagaalka maraykanka laga mamnuucay inay isticmaalaan saldhigyada militari balse qatar iyo kuweyt ayaa sidoo kale mamnuucay in hawadoodu loo isticmaalo fal kasta oo militari oo ka dhan ah iiraan go-aankan ayaa si weyn u xadidayo awoodda washington ay u leedahay inay sameyso weerar ka dhan ah tehraan qatar iyo kuweyt oo xuduud markaasi la leh iiraan ayaa carabta ku adkeeyay mowqifka dhexdhexaadnimada ah iyo in ay doonayaan inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo ka dhaca gobolka mareykanka ayaa diyaaradihiisa militari fadhiisiiyey saldhigyada diyaaradaha ee markaasi ee ku yaala kuweyt waxaana iyo sidoo kale qatar oo markaasi saldhig weyn oo mareykanku uu ku leeyahay isla markaasina ama uu ku leeyahay saldhigga ugu weyn ee mareykanka ee bariga dhexe warbixinada ayaa tilmaamaya in dhowr wadan oo carab ah ay go-aansadeen inay xadidaan in diyaaradaha dagaalka ee mareykanku ay fuliyaan duqeymo ka dhanaha iiraan warkii habeenada caawa kala socoteynta raadiyaha dalsan waa nageynta warkankii saxiix nabadgelya
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tale la hel